asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu isugu keenno sheekooyinka farada badan iyo tilmaamaha badan kuwaas oo ah kuwa laga soo aruuriyey meelo kala duwan laysuna keenay halkaas oo ah meesha sheekadu tahay ee iyada oo marba dhinac sheekadu u dhacayso sheekooyinkaasoo ah kuwa maaragtay mar isku rarana ah marna haddii eebba idmahayo kala degan oo qayb walba ay qaar gooni ad tahay ama meesheeda gaarka ah ay degan tahay siaad ogtihiinba dhegaystayaal waagii hore kuraydnimadii oo kale waxaan xasuustaa ama dhallinyaronimadii oo kale markaan xaafad xaafad isu qabsanno ee casarkii aan muranno xaafadiinnaad isku arkaysaa car xaafadannada imow baan isdhihi jirnay xaafadiinna yaad isku arkaysaa car xaafadannada imow car haddaad nin tahay soo soco oo waddada gurigannaga ag marta soo go car sheekooyinka noocaasa waa isdhihi jirnay welina waxaan malinhayaa soomaalida dhexdeeda ama magaalooyinka dhexdooda inay ka jiraan waana meesha ay mahmaahyo fara badan ayaa ka imaaday mahmaayahaasoo ah kuwa noocyo fara badan u dhaca say ugu dhacaan midda ugu caansan ama sheekada ugu caansan waa mahmahda mahmaa xamariga ah xamari marka lagu leeyahay waa haddii eebba idmahayo dadka caadiga ahe deegaanka ee xamar ku dhashay ee degan ee aan ahayn dadka rabshadaha wadi jiray mahmaayaha ay ku mahmaayi jireen weeyaan mahmaayaha waxaa ka mid ah midda haddii eebba idmahayo ku dhahaysa dameeraha midda ugu xun yaa ugu haraati kul midda ugu xun ayaa ugu haraati kul haddii eebba idmahayo waxaa ka mid ah middan cajiibka ahee bisadda loo soo qaatay bahasha bisadu waad og tahay oo ma dhib badno haddana ma dhib yaro ma dhib badno oo si guud markii la dhaho dee dadkay la nooshahay mana dhib yaro oo si gooni a markii la dhaho dee dhibkeedu ma yaro oo hadday u doonto way ku xagan kartaa haddaad caydhiso xitaa way kula dagaalami oo markay meeshii difaaca ay ka geli lahayd marayso dagaal rismi aha laga yaabaa inay kugula soo jeesato marka qoladan heer xamarka waxay dhaheen mukulaal minankeedii joogta miciyo libaax bay leedahay laakiin halkaas waxaad mooddaa soomaalidu mahmaadaas inayna fahmin soomaalidu iyadoo dalkeedii joogta ayay daciif tahay u fiirso soomaalidu iyadoo gurigay ku dhalatay joogtay meeshii ku barbaartay ayay daciif tahay kuwan maxay ku dhaheen mukulaal minankeedii joogta miciyo libaax bay leedahay haddii waayahay bisadii gurigeeda joogtayba ay miciyo libaax leedahay oo saa ay u awood badan tahay soomaalida iyadoo gurigeedii joogta maxaa daciif ka dhigay waa su-aal jawaabta waxa weeye mahmaahda ayaan la fahmin oo lama fahminba mahmaahdan iyo ujeeddada laga leeyay mar haddii ay mukulaashii gurigeeda joogtay ay miciyo libaax yeelatay adigu soomaaliya adoo xaafadahagii jooga maxaa daciif kaa dhigay maxaa inaad hayad barida kugu kalifay maxaa inaad wax beera weyda kugu kalifay maxaa jinni intuu kuu imaado inuu kuu dowladeeyo kugu kalifay maxaa in lagu kala celiyo kugu kalifay maxaa ku daciifiyey soomaaliya maxaa daciif ka dhigay maxaa daciif ka dhigay waxbarashadeeda maxaa daciif ka dhigay wax soo saarkeeda maxaa daciif ka dhigay awooddeeda maxaa daciif ka dhigay isku tashigeeda maxaa daciif ka dhigay waa dhibaatooyinka jira ayay ka mid tahay mahmaahdan la fahmino waxa weeye mahmaahdu waxa weeye mukulaal minankeedii joogta miciyo libaax bay leedahay adiga marka gurigaagii joogo waa inaad miciyo libaax ma ahane waa inaad miciyo maroodi yeelato adigu oo aad ka xoog badnaato bahashii la sheegay bisada ahaa iyo wixii u dhigmahay oo dhan waa inla adigu bini aadan baa tahay taasaa lagaa rabaa oo aad mahmaayaha iyo ujeedooyinka laga leeyahay aad fahanto mahmahda maantaan kusoo qaadanayno xubinteenna murtada maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi xujo xujo laguma furo xujo xujo laguma furo